إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysa doontaana waxaa ka mid ah askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay degmada hurwaa ee magaalada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo culus ku qaaday qaar ka mid ah fadhiisimaha askarta dowladda federaalk ay ka samaysteen duleedka magaalada muqdisho askartii ku dhaawacmay weerarkii xooganaa ee dhowaan ka dhacay magaalada gaalkacyo oo lagu dabiibayo cisbitaal ku yaal magaalada muqdisho ayaa lagu haystaa lacagihii lagu daweynayey qaar ka mida dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa sheegay inuu aad u fidayo nooca cusub ee uu isku beddelay koronafirus guddoomiyaha mudug ugu magacaaban maamulka puntland ayaa mar kale weerar afka ah ku qaaday masaajidda muslimiinta masaajidda muslimiinta isagoona sheegay inuusan ku tukan in ka badan labiyo toban sano howlgalla raaf ah oo dad badan lagu qabqabtay ayaa ka socda magaalada beledweyne ee hiiraan bannaanbax looga soo horjeedo wiil yaroo muslima oo si qasab ah lagu gubay ayaa ka dhacay dalka sri lanka dowro sharci ah ayaa loo soo xiray bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada bu'aal ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka u diyaargarooba warkaasoo fidsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo fitan askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay degmada hurwaa ee magaalada muqdisho warkaasi war kale oo ku aadan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaalo culus ku qaaday qaar ka mid ah fariisimaha askarta dowladda federaalk ay ka samaysteen duleedka magaalada muqdisho waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan howlgalkan oo ahaa mid qorshaysan ayay ciidamo gaar ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsadeen askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka howlgalka oo dhacay habeenkii xalay ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay degmada hurwaa ee magaalada muqdisho sakariye cali gaab ayaa lagu magacaabi jiray askariga ay toogteen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uuna si gaar ah kaga tirsanaa ciidamada sirdoonka ee dowladda federaalka howlgalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay magaalada muqdisho lagu khaarijiyey laba xubnood oo ka tirsanaa ergooyinkii wax ka soo dhisay dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa dardargeliyey weeraradooda ka dhanka ah xubnaha kala duwan ee u shaqeeya dowladda federaalka dhanka kale ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro kala duwan ku qaaday fariisimo ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen duleedka magaalada muqdisho weeraradan oo ahaa kuwo xoogan ayay ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen fariisimaha askarta dowladda federaalka ay ku leeyihiin calamada iyo ceedhasha biyaha oo dhaca duleedka magaalada muqdisho waxaa suuragal ah in weeraradan khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka hase yeeshee ma aanan helin inta uu la egyahay maadaama ay dhaceen xilli habeen ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenadii weeraro kala duwan ku mira saldhigyada askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay kaga sugan yihiin qaar ka mid ah gobollada dalka soomaaliya iyadoona weeraradaas ay baqdin xooggan ku reebtay shisheeyaha iyo kuwa caratuurka u ah
askartii ku dhaawacmay weerarkii xoogganaa ee dhowaan ka dhacay magaalada gaalkacyo oo lagu dabiibayo cisbitaal ku yaala magaalada muqdisho ayaa lagu haystaa lacagihii lagu daweynayey waxaa soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku dhaawacmay qaraxii dhowaan ka dhacay gaalkacyo ayaa waxaa lagu haystaa isbitaal ku yaala magaalada muqdisho kadib markii qarash badan lagu yeeshay afar xubnood oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ku go-doonsan isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho kaas oo turkidu ay maamusho waxaana ehladooda loo sheegay inaan bannaanka loo saari karin ilaa iyo la bixiyo lacag lagu leeyahay dowladda federaalka iyo maamul goboleedka galmudug ayaa waxay dayaceen ciidamadan inkastoo markii ay fayoobaayeen oo lagu adeeganayay loo sheegay in haddii ay dhaawacmaan daryeel ay helayaan odayaal ku hayb ah askartan ayaa waxay sheegayeen in ciidamadan qaarkood weli ay meer daboolan yihiin taa micnaheeduna waxaa weeye in isbitaalka leh haddii loo qaadi lahaa aanay u suuragelaynin in midka iminka ay ku jiraan laga saaro sababtoo ah lacag ayaa lagu leeyahay afar ninoo waxay ahaayeen dhaawac halisa koomay ku jireen in doora kii ugu horreeyey habeenkii labaad baa koomaha uu ka baxay kuwii ka dambeeyana weli qaar baa ku jira koomihii waxaan rabnaa dadweynaha iyo madaxdaba inaan ogeysiinno arrintii ayada ahayd dhaawacaas dhaawacyo ka mid ah oo siddeed maalmood markay ku jireen la yidhi ha la bixiyo qoladii isbitaalku waxay yidhaahdeen markay yidhaahdeen ha la bixiyo waxaan ka rabnaa qarashaadkii isbitaalka maalinkii la keenay iyo maanta inta ka dhaxaysa lacag laba kun ku dhowbay soo dallaceen ciidamadan ayaa markii qaraxa lala beegsanayay waxay sugayeen amniga ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah maxamed xuseen rooble waxayna odayaashu sheegeen inaanay filayn in lacagta lagu daweeyey ayaga la weydiisan doono
dabadeed waxaan leenahay manaan filayn si arrintaasu laba filaanahay noogu dhacday manaan filayn in arrintaasu dowladdii keentay eey horteeda wax ka dhaceen ee madaxdii dowladda ciidankii difaaca u ahaa ee masiibadu haleeshay inay shacab ugu soo laabanaysa dib oo madax furasho loogu qabsanaya isbitaal digfeer marna maanaa filayn waa nasiib darro odayaashu waxay sheegeen in taleefana ay ka waceen madax ka tirsan dowladda federaalka ah laakiin qaarkood ay ka qaban waayeen kuwii ka qabtana ay u sheegeen in arrintani ayaga aanay qusayn ee ay tahay inay raadsadaan ciddii ay qusayso warkaas annaga war aan aqbali karno iyo war aan maaragtay naafaca ma ahan war aan ka sugaynay dowladdeennina ma ahan dowladdii markaan wacnay xaafisyada ee qusaysana nasakaay dabareejiyey qof walbuna uu ku leeyahay taleefonka uu kaa qabto uu ku leeyahay haddan kugu soo celinaya dib dambana uusan kugu soo celinayn ama kii kugu soo celiya uu ku yidhaahdo midkaas hebel bay qusaysaa haddee taas waxaad dareemi kartaa qolayska ay leedahay annaguna mid aan uga fadhino dowladdeenna maaha markii muxuu ahaa aan filaynay in dowladdii ama ay wax dabarto ama sidii dadka ay ku soo qaaday ay yacni maaragtay hawsheeda ula falgasho ayaa waxaa nagu soo noo imaatay dadkii madax furasha loo haystaa qarax nafurnimo oo siddeed iyo tobankii bishan disembar ee laba kun iyo labaatan ka dhacay magaalada gaalkacyo waxaa lagu dilay afar iyo toban xubnood oo ka tirsanaa dowladda federaalka ah kuwa oo la shaqaynayay dowladda maraykanka waxaana ka mid ahaa taliyihii qaybta kow iyo labaatanaad ee milatariga qooja dagaari iyo ku-xigeenkiisii oo la ohan jiray baaraaf iyo taliyihii ciidamada danaba qaybta galmudug genaraal mukhtaar iyo ku-xigeenkiisii oo la ohan jiray marsho iyo duqii hore ee gaalkacyo qaybta puntland maxamuud yaasiin tumey oo iminka u daacad ahaa maraykanka gaar ahaan la shaqaynayay qaybta africom saraakiishan oo aylaysay xarakada shabaab ulmujaahidiin askartii la shaqaynayay ayaa ah kuwa iminka ku dacdaraysan magaalada muqdisho waxaana dayacaddani ay astaan u tahay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kuwaas oo askarta intay caafimaad qabaan ku shaqaysta laakiin marka ay dhaawacmaan amaba naafoobaan kaga taga dhabbaha dhexdiisa
qaar ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa sheegay inuu aada u fidayo nuuca cusub ee uu isku beddelay coronavirus waa kan maxamed daahir raclisow dunida waxaa cabsi geliyey nuuc cusub oo uu isku beddelay coronavirus kaasi oo si aad ah ugu fidayo waddamada reer galbeedka nuucan ayaa markii ugu horeysay lagu arkay dalka ingiriiska waxaana ilaa iyo haatan uu gaaray inta la ogyahay dalalka ingiriiska maraykanka lebnaan faransa dictoreysa faadumo oo ku sugan waddanka ingiriiska ayaa warbaahinta ingiriiska u sheegtay in korona uu isbeddelay in ka badan labaatan jeer balse isbeddelkan cusub uu wax badan ka duwan yahay kuwii hore waxa ay sheegtay in xilliga nuuca cusub ee korona uu isku beddelay uu aad u fidayo si ka duwan markii ugu horreysay ee uu dilaacay cudurka coronavirus horta intii ay jirtay wuxuu isu beddelay ilaa dhowr iyo labaatan jeer oo la hubo oo la garanayo laakiin wax badan kuma duwaneyn kii hore hadda laakiin waxaa la arkay nooc yar si yar buu isu bedelay si uu waxaad moodaa noocan cusub inuu si dhaqsa u faafayo aan kuwii hore saa lagu arag marka annaga haddaynu nahay dad bil-aadan intaa koronaynu eegeynay aynusan wax ka bartaa fayraska lafdigiisa jidhkeenu bartay marka fayrasyada in yar bay isu bedelan si aanu immune systemkeena si aanu iska difaaci karayn xanuunka dad ku dhow laba milyan oo ruux ayaa u dhintay korona waddamada laga diiwaangeliyay dadka ugu badan ee korona u dhintay waxaa ugu horeeya dalka maraykanka doctor khaliif ayaa dhankiisa sheegay in khatarta cudurka weli ay taagan tahay xanuunkana uusan si sahlan ku tegaynin hogga ku dhacay viruska ku dhacay ayaa wuxuu abuurayaa noocyo cusub oo fididoodu ay ka sahlan tahay kuwii hore markaa muxuu ahay khatartii xanuunku ma istaagin waa socotaa xanuunkuna si sahla u tegi maayo korona ayaa quusiyey khubarada caafimaadka iyo dowladaha adduunka markii cudurka uu la degay dhaqaalihii iyo habnololeedkii khiyaariga ku dhisnaa ee waddamada reer galbeedka
gudoomiyaha mudug ugu magacaaban maamulka puntland ayaa mar kale weerar afka ah ku qaaday masaajida muslimiinta isagoona sheegay inuusan ku tukan in ka badan labi toban sano waa kan abubakar ibraahim mas-uul ka tirsan maamulka puntland ayaa shaaca ka qaaday inuusan waxba qiimo ah ugu fadhin masaajida ku yaala magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug cabdilatiif muuse axmed sanyare oo ah guddoomiyaha gobolka mudug ee dhanka puntland ayaa mar kale si jees jees ah u sheegay in isagu uusan ku dukan masaajidda islamarkaana uu dhibsado aadaanka salaadaha aniga masaajid ayaa igu dheggan mana ku dukado in la xiro iyo in la dumiyo aniga waxba iguma fadhiyo ayuu yidhi sanyare
inuu xira yahay inuu addimo inuusan addimin in hadeer la dunsho wuxuu igu fadhiya lama arko marka wuxuu yahay magaca masaajida qayluu nagu dhibaa wadaadka wax ka akhriyaan wuxuu akhriyaa wax ku fadhiya ma aha soconna mayso hal ogow baa kuu sheegaya wallaahi inayan soconay toban sano labaiyo toban sano masaajid soomaaliya ku yaala kuma tukan marka masaajidku waa markaan dibadda aado inayan soconayn in wadaadda inta masaajidda noo farfadhiyaan ay markii dad la laayiyo tarbiyatul awlaad khudbadda ku akhriyaan socon mayso waa xiraynaa ama dagaalkay nala gelayaan sidoo kale waxa uu sheegay inuu dadka ka takooran yahay islamarkaana uu bartilmaameed u yahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab wahayahay haye adigii oo askar badan wataa baa masaajidkii ku dhici waayna aadid oo ku tukatid wadaad maskiina oo amnigiisa iyo markaas cid u xilqabta aana jirin see ugu dhacay al-shabaab inuu dagaalkeeda la galo waa su'aal fiican anigu markaan hadda askarta wato wiisha cad baana keliga nin takooran baana aniga marka wiisha cadayd baan hadda keliga baa gaar dadka anaa ka takooran bulshada inteeda kale haystaan marka anigu waa takoorra takoorka waxaan uga baxayaa marka kulligaya aan wada sheegno wiilka wax dilayaan dad ku dhasha odayaasha masaajidda fadhiya iyo kuwa meelaha gabran wiilashooda waa al-shabaab aniga wadaad ku xaran inaan inta bannaanka soo istaagno aan idhaahno shabaab idi yeeli mayno masaajidka aan diin shabaab lagu ridiyo laga akhriyana masaajidda waa qoonsan mayno cabdilatiif muuse axmed sanyare ayaa horay u sheegay in masaajidda aanay waxba ugu fadhin aadaankana uu dhibsado islamarkaana aanu ku dukan hadalka mas-uulkan ayaa ku soo aadayaa xilli dhowaan magaalada gaalkacyo lagu dilay saraakiishii ugu sarraysay gobollada dhexe ee dowladda federaalka kuwaas oo dhibaato badan ku hayay shacabka islamarkaana caan ku ahaa la dagaalanka shacairta islaamka iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab howlgallo raaf ah oo dad badan lagu qabqabtay ayaa ka socda magaalada beledweyne ee hiiraan wararka naga soo gaaraya magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa ku waramaya in saacadii lasoo dhaafay gudaha magaaladaas uu ka dhacay howlgallo ballaaran oo ay sameynayaan ciidamada maamulka hirshabeelle iyo sidoo kale askarta shisheeye ee ku sugan magaaladaas wadooyinka magaalada ayaa lagu arkayaa ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka waxaana inta badan xiran dhaqdhaqaaqii magaalada iyo sidoo kale goobihii ganacsiga waxaa lasoo sheegayaa in howlgalladaas lagu qabqabtay in ka badan konton ruux kuwaasoo hadda ku jira saldhigga booliiska magaalada beledweyne dadka la xiray waxaa ka mid ah dad caan ah iyo sidoo kale xubno ka mid ahaa jabhaddii uu dhowaan ku dhawaaqay jenaraal xuud kaas oo sheegay inuu ka goostay maamulka hirshabeelle cabdiraxmaan xuube oo ah afhayeenka jabhaddaas ayaa ka mid ah dadka lagu xiray magaalada beledweyne wixii kasoo kordha ee wararka magaalada beledweyne ku saabsan wararka iyaga iyo barnaamijyadeena dambe ayaad insha allah ku dhagaysan doontaan banaanbax looga soo horjeedo wiil yar oo muslima oo si qasab ah lagu gubay ayaa ka dhacay dalka sri lanka maxamed ciise ayaa soo jeedinaya dhowaan xukuumadda sri lanka ayaa si qasab ah u gubtay meydka wiil yar oo labaatan maalin un keliya dunida ku noolaa falkan gubitaanka ah ee loo geystay cunugan oo kasoo jeeda qoys muslim ah ayaa ka dambeysay ka gadaal markii xukuumadda waddankaas ay amartay in la gubo qof kasta oo u geeriyooda xanuunka coronavirus amarkan oo dheliyey muran badan ayaa muslimiinta ku nool dalkaas waxay sheegeen in falkan uu yahay mid iyaga lagu bartilmaameedsanayo nin lagu magacaabo fahiim oo ku noolaa caasimada dalkaas ayaa cunug yar uu dhalay geeyey mid ka mid ah isbitaalada carruurta balse dhakhaatiirta ayaa sheegay in wiilkiisa uu dhintay iyagoona la xidhiiriyey covid sagaaliyo toban dhakhaatiirta ayaa fahiim ka codsaday inuu saxiixo warqadda ogolaanshaha in la gubo meydka wiilkiisa balse wuu ka biidiiday isagoona sheegay in diinta islaamka aynu banin arrintaas warka dhakhaatiirta ee ahaa in cunug yar uu karoona u dhintay ayaa beenoobay ka gadaal markii fahiim oo ahaa aabbaha dhalay wiilka iyo hooyadiisa laga waayey maadaama wiilka ay korinayeen weliba nuujisna uu ku socday fahim ayaa sheegay in uu codsaday in lagu soo wareejiyo meydka cunugiisa ha yeeshee saraakiisha ayaa diiday maalintii xigtay waxaa loo sheegay in meydka wiilkiisa loo qaaday goobta meedadka lagu gubo buudiyiinta ku nool dalkaas ayaa noqday dadka ugu badan ee uu ku dhaco cudurka safmarka ah waxayna noqonayaan boqolkiiba toddobaatan dadka ku nool dalkaas tirakoob la sameeyey ayaa muujinaya in boqolkiiba toban oo keliya ay yihiin muslimiinta ku nool dalkaas saasoo ay tahayna iyaga ayaa noqday dadka ugu badan ee qasabka loogu gubo meydadkooda warkan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan dowro sharci ah ayaa loo soo xiray bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada bu'aale wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka dowladda ayaa waxaa loo soo xiray dadka ku dhaqan deegaanka waraah dhoobley oo ka mid ah tuulooyinka hoostaga magaalada bu'aale wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka dadka deegaanka ayaa dowladda duruus kala duwan ku qaatay haddaba waxay ka faa'iideen ayay warbaahinta islaamiga ah uga warbixiyeen waxaan ka mid ahaa dadkii wax ku qaadanaya dowladda masaajidka waxaan u mahadcelinayaa walaayada soo abaabushay waxbarashadaas aad iyo aad u qiimo badan waxaana ka qaadanayna masaajidka kutubo fara badan ilaahi subxaana watacaala hanugu canfaco dadkii soo abaabulay ama maamulkii juhdigaas ku bihin ilaahi subxaana watacaala ajarkooda kheer iyo ajar fara badan allah siiyo waxaan leeyahay in ay noo soo celceliyaan in badan dowladadaas insha allah dowlaba oo tan oo la mid ah hore ma arkin oo hadda socoto maasha allah aad bay u fiican tahay dowladda hadda aan qaadanay waxaa looga faa'iidaysanaa ilaah subxaana watacaala nin walba fahankiisa aad baan ugu faa'iidaysanay waxyaaba badan aniga aan hadda aan garanayna ayaan ka faa'iidnay waxaa si gaara ii taabtay alwalaa walbaraa shirka in laga beri noqdo in ilaahi subxaana watacaala daacadiis loo hogaansamo waxaa kaloo si gaar ahaan ii taabtay jihaadka dadkan walaalaha muslimiinta ah in la garab istaago ee gaalada la iska qabto ilaahay diintiisa la qaato tawxiidka la xoojiyo waxaa ka mid ah muxaadaraadka noola jeediyey alwalaa walbaraa waxaa ka mid ah dikrulmowti geerida in la xasuusto ayaa ka mid ahayd waxaa kaloo ka mid ahaa alqabaliya qabaliyada iyo khatarta ay leedahay ayaa ka mid ahayd waxaa kaloo ka mid ahaa asbaab almawjibatu limaxabat illaahi subxaanahu wa tacaala marka ibnuqayim toban shay oo uu sheegay ayaa ka mid ah waxyaabaha noola sheegay inahaas iyo wax ka badan oo kheyr ayaa noola sheegay insha allahu tacaala maktabka dacwada ee maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aal islamarkaana dowladda soo xiray ayaa waxa uu sheegay in tani ay qayb ka tahay wacyiga diineed ay bulshada ku wadaan warkiiyaad kala socoteen idaacadda alfurqaan dhegaystayaal waa inaga intaa